أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idiilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee diiradda jimcaha oo maalin kasta oo jimco ah aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan diiradda jimcaha toddobaadkan gebi ahaantiisaba waxaan ku soo qaadan doonnaa xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo dowro lagu soo gebagabeeyey ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka aniga ayaa barnaamijka soo saaray oo idinla socodsiinaya waa mar kale iyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون hagaag waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan gudageli doonnaa barnaamijka diiradda jimcaha dowro muddo laba bilood u socotay ciidanka xisbada wilaayada jubbooyinka ayaa la soo gebagabeeyey waxaana dowradaasi ka faa'iidaystay konton ruux oo ka tirsan ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxa ay qaateen duruus muhiim ah qaybtan ayaa ah dufcadii afaraad waxaana dowladda loogu magacdaray alfaaruuq muxaadaraad iyo tawjiihaad gaar ah ayaa la siinaya ciidanka xisbada oo ah rag ka dhex shaqeeya magaalooyinka ay maamusho xarakada shabaabulmujaahidiin iyagoo la tacaamula dad kala jaad ah gabagabada dowladda waxaa joogay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo kelimaad ka jeediyey munaasabadda lagu soo xirayay dowladdan marka hore waxaan idiin soo gudbin doonnaa maamulaha dowladda oo sharxad dheeraad ah ka bixiyey duruustii ay qaateen ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam awalan waxaan ku mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala nimcooyinkiisa fara badan ee ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey nimcooyinka amniga iyo sugnaanta iyo ilaahay subxaana wa tacaala umuurihiisa umuuraha iyagoo dhan inuu noo yasiray oo noo fududeeyey ayaan ku mahad celinaynaa haaniyan ilaahay subxaana wa tacaala intaa kabacdi waxaan ku mahadinaynaa niggii culimmada ahaa ee mujaahidiinta ahaa mas-uuliyiinta ahaa ee soo qabanqaabiyey dowladan ee sharciga ee diiniga ah ee diinta ilaahay subxaana wa tacaala la baranayo ilaahay subxaana wa tacaala soo waafajiyey agaasinkeedii iyo maamulkeeda iska lahaa kuwaasaan haaniyan ku mahad celinaynaa haalian waxaan umahad ku mahadinaynaa iyaguna raggii walaalihii macallimiinta ahaa ee juhday ku soo bixiyeen muddada ay dowladdu socotay ee raggaa walaalahooda siday magaranaysaa ay u dhis lahaayeen iyo tarbiyadoodii iyo naadamtoodii ku dadaalayey aqoon kororsi ay ugu samayn lahayn walaalahooda kuwaasaan magaranaysaa macallimiintaasaan iyagana magaranaysaa ku mahad celinaynaa wanaagga ilaahi subxaana wa tacaala haalian ardaydii saabiriin tahayd ee cilmiga ilaahi subxaana wa tacaala ku dadaalaysay barashadeeda iyaguna way ku mahadsan yihiin waxbarashadooda intaa kabacdi dowladan haddaan faahfaahin yar ka bixiyo waxay dowladan bilaabatay taariikhdu markay ahayd labaatan iyo shantii bishii dulqacda kun afar boqol afartan iyo kow dowladan waa waxaa loogu talagalay waa ismigeeda waxaa la dhahaa furqaan waxaana loogu talagalay liicdaadi alxisba xisbada diyaarinteeda waxayna tahay dowladanu dafcaddii afraad dowrooyinkii tii afraad ee ay qabatay wilaayada gobolka jubbooyinka ee u qabatay diyaarinta xisbada cadadda dowladan lagu furay ardayda tiradooda waxay ahayd afartan ayay ahay mucallimiinta mucallimiinta u ahaa ee waxbaraysay ardaydaas waxay ahaayeen shan macallin ayay ahay culumta dowladda ku baxday waxaa ka mid ah inay ardayda la berayey luqada carabiga ah waxaa ka mid ahayd alqur'aan ayaa ka mid ahaa wa culuumuhu qur-aanka in la barto la xifdiyo nudqigiisa iyo sixitaankiisa sidii saxdayd in loo akhriyo maadooyinka ku baxaya waxaa ka mid ahayd maadatu tawxiid caqiida ayaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahay fiqi ayaa ka mid ahaa diiro ayaa ka mid ahayd adkaar oo muqtadaaf kitaabka xisnulmuslimka ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa muxaadaraad mutanawica ah oo kala duwan oo jihooyin dhowra taabanaya ayaa iyadana dowrooyinkaas waxyaalihii ku baxay ay ka mid ahay ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa dowladaas wuxuu nagu soo gebagabeeyey maanta oo nagu soo gaarsiiyey amni iyo sugnaan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala noogu soo intiheeyey maanta oo maalintii ugu dambeysay xafladdii u dambeysay warbixinta dowladdu marka intaas ayay ku koobnayd wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed kaasi waxa uu ahaa maamulihii dowladda loo qabtay ciidanka xisbada wilaayada jubbooyinka mas-uuliyiinta xaadirka ku ahaa munaasabaddan waxaa ka mid ahaa sheekh fu'aad maxamed qalaf oo ka mid ah culummada mujaahidiinta sheekha waxa uu halkaa ka soo jeediyey kelimad qayim ah oo uu diiradda ku saaray jihaadka iyo ribaadka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون allah subxaanahu wa tacaalaa waxaan kaga mahdinaynaa islaamnimada iyo iimaanka iyo hijrada iyo jihaadka iyo sunnada aayaddan allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu noogu tilmaamayaa afdalu tijaarati ganacsi la galo midda u fiican wahiya aljihaadu fii sabiili illah iimaanka allah la rumeeyey ka gadaale allah in lala tijaaraysto oo cibaado lagu caabudo waxaa u qiimo badan aljihaadu fii sabiili illah weliba marka uu jihaadku farducan yahay wuxuu ka hormarayaa faraa-idii kale oo dhan buu ka hormarayaa lianna nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid abi der akhrajahu lbukhaariyu fii saxiixihi markuu weydiiyey faqaala yaa rasuula allah ayu lacmaali afdal qaala iimaanu billahi wa jihaadu fii sabiilih waa isku xiray nebigu calayh salatu wasalaam afdal lacmaal iimaanu billah wajihaadun fii sabiilih allah subxaanahu watacaala in la rumeeyo diinta allah in loo jihaado liclaa'i kelimat illah waxaan markaa waxyar ka tiyaabanaynaa tijaaradaas allah subxaanah wa tacaala uu noo sheegay fawaa'idda ay leedahay alle wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim dadka mu'miniinka uma idin tusaa tijaaro idinka badbaadinaysa cadaab aliima mu'miniintu waxay yidhahdeen nacam rabbi ow na tusi tuuminuuna billahi warasuulihi allah iyo rasuulkiisaad rumaynaysaan watujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalikum waanfusikum waxaad ku jihaadaysaan kelmadda alle inay kor noqoto biamwaalikum waanfusikum dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun waxaana taasaa idiin khayr badan inay kelmadda alle u jihaadaan inay kor noqoto iyadaa idiin khayr badan saddex arrimood baan ka sheegaynaa min fawaa'id aljihaadi awalan waxaa ka mid a hawsha aad meeshan u joogteen wahiya aribaatu fii sabiili illah ribaadku waxa weeyaan qofka inuu heegan ahaado kuna ahaado heegan goobtii uu jihaadka ka aadi lahaa mucaskaraadkaa ka mid a dowlaadka sharciga ee mujaahidiinta loo qabanayaa ka mid a ribaadku waa asluhu min arabti xarig buu ka yimid qofku wuxuu u jilib xiran yahay alla dartii ribaadkaas wuxuu ka mid yahay waxyaabaha alle loogu dhowaado kuwa ugu waaweyn waxaan tilmaamaynaa xadiidu muslim soo saaray fii saxiixihi xadiidu salmaan alfarisi xadiidka ribaadka markii uu ka hadlaayo waxa khayrkay alle ku kulmiyey halkan aad joogteen labada bilood aad joogteen haddaad muxtasibiin noqotaan allah ajar ka xisaabsataan fadli weyn baad gaarteen can salmaana radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam ribaatu yowmin fii sabiili اllahi khayru min siyaami shahri wa qiyaamihi hal maalin oo alla dartii loo jilib xirnaado heegan la ahaado jihaadka iyo goobta looga baxayo heegan laguha ahaado khayru min siyaami shahri wa qiyaamihi hal bil in la soomo oon la afurin hal bilna in qiyaam lagu jiroon la seexanin maalinkaasa ka khayr badan wain maata fiihi jaraa calayhi camaluhu aladii kaana yacmal haddii ruuxa isagoo muraabida uu dhinto shardi maaha inuu duurka qofka ku dhinto qofka markuu mujaahid noqdo xataa markuu fasaxa qaato oo ehelkiisa u tago waxau niyey ku jirta inuu soo laabto maa zaala fii ribaatin xataa shaykhulislaam ibnu teymiya wuxuu yidhi saxaabadu markay magaalada madiina deganaayeen niyatu ribaad bay ku deganaayeen ajru ribaad baa u socday iyo waxaaskooda la joogo lianna waxay u deganaayeen inay magaaladan difaacdaan marka nebigu wuxuu leeyahay wain maata fiihi ribaadka dhexdiisa haddii uu ku dhinto ruuxii jaraa calayhi camalahu aladii kaana yacmal camalkuu ku camalfali jiray salaadii soonkii qur-aan akhriskii sunnooyinkii kulli waa u soconaya wa ujriya calayhi risquhu risqigiisii jannadana waa loo socodsiinayaa oo markii uu dhinto muraabidka ajrigii adduunku ku soconayaa camalkii saalix ahaa markii uu qabriga galana risqi baa loo socodsiinaya wa ujriya calayhi risquhu risqigiisii jannada qabriga alloo waasicinayaa jannada risqi looga keenayaa wa umina min alfataani waxaa laga aamin yeelayaa su-aasha munkar iyo nakiir ma weydiinayaan wallaahi camalka aan ku jirno waxaa sharaf u ah xadiidkan keliya in ay noo sugnaado hal maalin oo maalinteenna in ay ka khayr badnaato hal bil oo la soomay oo qiyaamaleyl lagu jiray ruuxa annaga naga mida haddii ardu ribaati iyo niyatuljihaadi uu ku dhinto in alle uu qabriga risqigii ka siinayo camalkiisa u soconayo su-aal qabrina uu ka badbaadayo waa fadli weyn wey saxaabaduna sidaasay u fahmeen xataa markay weynaadeen abu ayuub alansaari abuu hurayrata radia allaahu canhu jaabir ibni cabdillaah saxaabadaas waa saxaabadii siddeetan sano ku gaaray jihaad gudihiisa ma ayna ka harin saxaabadu markay weynaadeen abuu ayuub alansaari radia allaahu canhu maalinkii uu uu dhimanayey waxay ahayd qustantiniya markii la aaday waqad jaawaza cumruhu tamaaniina sana siddeetan sano waa dhaafay wakadalika abu hurayrata radia allaahu canhu xadiid uu soo saaray imaam albayhaqi fi sunan wabni xibbaanu fii saxiixihi mujaahid baa warinayo mujaahid waa taabici wey waa raggii saxaabada soo gaaray waxa uu la kulmay saxaabo badan uu ka mid yahay abu hurayra waxau abu hurayre u raacay maka ayuu ka raacay wuxuu u raacay ardu shaam jihaadkuu la joogay bal fiiriya jaabir radia allaahu canhu wuxuu nooga waramayaa abu hurayra radia allaahu canhu sida uu jihaadka iyo ribaadka u jeclaa can mujaahidin raximahu allahu can abi hurayrata radia allaahu canhu annahu kaana fi ribaati abuu hurayre ribaad buu ku jiray wuxuu weliba kaga jiray shaam dhinaca xeebtay kaga jireen oo ribaadku waxay heegan u ahaayeen inay difaacaan cadowga dhinaca xeebta ka imanayo fafazicuu ila asaaxili uma qiila laa ba'sa bihi muslimiinta waxaa layidhi cadow baa soo galay xagga xeebtaa la aaday markii meeshii la tegayba waxaa la yidhi laa ba'sa bih cadow ma jiro cadowgu wax cabsiya ma jirto fansarafa annaasu dadku way soo gadoomeen goobahoodii way u soo gadoomeen wa abuu hurayrata waaqifun abuu hurayre waa taagan yahay markii la cadowgii waa la waayey ma soo laabanin meeshii buu istaagay fa mara bihi insaanu faqaala maa yuuqifuka yaa abaa hurayra nin dad baa soo maray fa mara bihi insaanu qof baa soo maray qof kalaa soo maray qof walba wuxuu leeyahay maa yuuqifuka yaa abaa hurayrata maxaa halkan ku joojiyey lianna huwa saaxibu rasuulillaahi waxay og yihiin abuu qurayra waaqifka uu istaagayo inay xigmad ku dhisan tahay qof kastoo soo mara wuxuu leeyahay maa yuuqifuka yaa abaa hurayrata faqaala radia allaahu canhu samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul si fiican u fiiri haddaan fahamno jihaadkan makaanadu alle uu ka joogo ribaadka iyo jihaadkii marna ma ka baxayno waan ku sabraynaa abuu hurayra markii la weydiiyo lihi maxaa ku istaajiyey faqaala radia allaahu canhu samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul mowqifu saacatin fii sabiili illah saaca saacadda hadda lixdanka daqiiqo ah oo hal daqiiqa ilaa lixdan laga dhigayo maaha wax laga hadlayo mayna aqoon salafku saaca waxaa loo yaqaanaa waqtun min azamani intay rabtaa ha noqoto qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul mowqifu saacatin fii sabiilillah hal mar oo saa jihaadka loo istaago khayru min qiyaami leylati alqadri cinda xajari alaswad halkaas maroo jihaadka saa u istaagto khayru min qiyaami leylati alqadri cinda xajari alaswad leylat alqadarka inaad waafaqdo xajar alaswadka oo kacbadana aad ku waafaqdo soo arrin weyn maa habeenkii dhanay la raadinayay ee habeenada alla abuuray u khayr badnaa khayrun min alfi shahrin tanazalu lmalaa'ikatu fiiha waaruuxu malaa'igtu ay soo degayso oo kun bilood ka khayr badan ay dadku raadiyaan weliba xajarulaswadka oo kacbada in lagu waafaqo muxuu nebigu noo sheegay mowqifu saacatin fii sabiili illah khayru min qiyaami leylati alqadri cinda xajar alaswad walxadiidu akhrajahu ibni xibbaanu fii saxiixihi xadiidku waa xadiis saxiixa saa daraaddeed marka waxaad ku bishaaraysanaysaa nicmada aad haysataan mujaahidka yuusan isku arkin inuu faqiir yahay yuusan isku arkin inuun waxba haysanin mujaahidku waa afdalu nnaasi xadiida abi saciid alqudri nebiga waa la weydiiyey فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل ضدك أدونك جوغ يكون ليا أفضل بدن قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ضدك أدوية النور وحا أفضل بدن مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله نفتي سبي جهادك قليه سيدا مر هدان مجاهد نقني الله سبحانه وتعالى النعمة وين بو نسيه marna qofka inuuna ku fakerin cid ka sarraysa inay jirto xaalkeenna xataa fakri ha noqdo xaalkeenna ha noqdo wax la-aan naxnu aqna annaasi intaan jihaad u taagannahay oo daacada alle ku taagannahay ashrafu nnaasi baan nahay saa daraaddeed wuxuu muslim fii saxiixihi ku soo saarayaa xadiid saddex nin oo saxaabo ah ay isku waraysteen mimbarka nebiga maalin jimco ah xadiidu nucmaan bni bashiir akhrajahu muslimu fii saxiixi wuxuu leeyahay nucmaan maalin jimca baa saddex nin oo saxaaba ah waxay isku waraysteen mimbarka nebiga hoostiisa khudbadii jimcadaa la sugaya cumarna masaajidkuu ku jiraa nin baa wuxuu yidhi aniga markaan islaami ka gadaale inaan xujayda waraabiyo waxaan ka dooranayo male makaan degayaa xujaydaan waraabinaya nin kalena wuxuu yidhi aniga masjidulxaraam baan camirayaa halkii salaadoo lagu tukado boqol kun oo salaad weeye makaan degayaa masjidulxaraamka ayaan camirayaa kii saddexaadna wuxuu yidhi aljihaadu fii sabiili illaahi afdalu mima qultum waxa aad sheegteen jihaadka ugu fadli badan anuuna jihaadkan dooranaya cumar baa dhagax qaata qaruurax qaatay waa ku tuuray markaasuu yidhi codkiina kor ha u qaadina mimbarka rasuulka codkiina kor ha u qaadina wallaahi waxa aad isku khilaafteen rasuulka ilaahay baan weydiin doonaa khudbadii baa la tukaday cumar rasuulkuu weydiiyey allah rasuulkiisa kama jawaabin allah baa ka jawaabay waxyii baa samada ka soo degay jibriil baa la soo degay rasuulka ilaahay baa lagu soo dejiyey markaasuu rasuulka ilaahay qur'aan akhriyey ciddii saddexdaa nin ay waxay ku hadleen fadliga badan si loo tilmaamo فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج ونيك وروي حجيل ورابيو مياد كيشين وعمارة المسجد الحرام مسجد كحرمة لو الله عمله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله إن الله رمي آخرنا الرمي لمن كان لما شيء رمين الله إيو آخرنا الرميين نن الله الرمي آخرنا الرمي وجاهد في سبيل الله ما ننكاس أدتك لمدة لا يستوون عند الله لا يستوون عند الله والغيب عند الناس هدي دتك للدورن سيادون كمان تجوه ما كمل لو دجنا حاس كاغا ملغو وضا قري ما كاكتي سملو جينا مساجد كان يسجد كني مصر الدور كان جيدها يالو oo diyaaradda wareegayso oo oonka iyo gaajada leh kee rabta haddii la yidhaahdo dadka kay dooranayaan maanta shaki kuma jiro ma kay dooranayaan ma kay dooranayaan laakiin mas'aladu waxa weeyaan miisaanka kii allo weye ma oran alle laa yastawuuna cinda annaasi faqaala tacaala ajacaltum siqaayata alxaaji wacimaarata almasjidi alxaraami kaman aamana biاllahi walyowmi alaakhir wajaahada fii sabiili illah لا يستوون عند الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين في رئادة وحيكو ايكو قبل قبل صحابة يكو دكتي والله لا يهدي القوم الظالمين الظلم لغة وحالي لهذا وضع شيء على غير محله ورنمية وحي وينابا هوصو دكتين وي وحي كرانا كربات وقادين سيد ليدين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعدم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ولي أمان تبو إلهي صوتي مرك واحد أقاتان ما يهو أشرف العمل بان هيسنا وأنا دور الشذي إنما هذا اختيار من الله لكن أنا وحنا لقرب لبشي وهو الإخلاص إخلاص اللي درتي إني نقت والأمر الثاني المحتسب إن الله أجرك حساب سنه لكن قفك دو أركيو جيدها إنه لا كاني in la dhibaayo inuu cidhiiri ku jiro mar leesaad oga bixi kartaa inuu dhiban yahay qofka hadduu arko ajirka waa weynaya waa inaan ku faraxnaa allah subxaanahu watacaala fadliga uu na siiyey allahna waxaan weydiisanaynaa fadligiisa inuu noo kordhiyo wajazaakum allahu khayran wsala allahu calaa nabiyina maxamed mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin ee munaasabada joogay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed abu usaama waaligii hore wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxa uu xisbada dareensiiyey hawsha culus ay u hayaan muslimiinta بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ كلمتي كافي أهيد ونقوة في النايت لكن ما دام إدارته أي دمع ذي ومبان لنا سقدرتان إخواني جزاكم الله خيرا أول ما هالعلينينا ما ملكي يا معلمينتي يا رقي هوشن سوء أبابولي bacda xamd illaahi tabaaraka wa tacaala intaa ka gadaal kelimaad yaroo towsiyaad un baan rabnaa inaan idinku daran waxaa qiimo iyo sharaf noo ammaantay meeshan inaan ka soo qayb galno oo raggan akhyaarta ah ee labada bilood jilbixirnaa ay fadhiyaan maantana ay rabaan inay ku kala tagaan waxaan dareemayaa maantaoo kale maalin idinka farxad badan ma leh maxaa yeele waa la bixi rabaa maalinka la baxaayana ma ogtahay niyadda haywa waxaan rabnaa towsiyaad marka inaan isla qaadano awala nafteyda iyo tiinow marka koowaad waxaan u dardaarmi lahaa taqwa allahi tabaaraka wa tacaala taasaana anfacaysa sheekh hadda wuxuu kasoo sheekeynayay iyo jihaadkan aan ku jirnay iyo waxa noo istaajin karana taas waa intayada hadda qabiil isugumaanan imanin waxaan isku kaaya keenay mabda'a wa mabda'a maanta aan isugu nimidna inaan ku liibaanay shaki kuma jiro waxaan shaki ku jirin waay marka taas horta in lagu dadaalo ilaahi subxaana wa tacaala taqwa allaahi fi siri waalcalan in lagu dadaalo qofka isaga uu ismuraaqabeeyo inta aan la gaarin amiir iyo cid kale iyo asaga ismuraaqabeeyo hana ogaado ilaahay subxaanahu watacaala inuu muraaqib yahay oo la socdo waxbana aysan ka qarsooneen qodobka labaadan rabo walaalayaal inaan idiin dardaarmaa waxay tahay runtii waxaa ka shaqaynaysaan camalkan muraayada u tihiin laakiin idinkiisma dareensan idiin wallahi cibaado weynaa ku jirtaa maxaa yeelay magaalada markii la joogo ummadii baad dacwada iyo khayrkii ugu yeeraysan hay-atu lamri bilmacruufi wanahyi cani lmunkar gabdhihii baad xijaabka faraysaan dadkii baad masaajidda aada leedihiin habeenkii baad soo jeedaan oo buldaanta iyo magaalooyinkaas la joogo xaraasidiina lagu jiifa oo hadda maanta magaalada haddaynan ciidan joogin ninkan shaki badanaa ku jira annaga hadda safrayna haddaan tagna magaalo hadda uusan ciidan joogin cawad waxaan leenaha xaraasa aan iska qaban laakiin haddaan leenaha meesha aan walaalo ku ogna waa iska seexanayna niyaddaa noo degan yacni ajirka ajir lasoo koobi kara ma ahan khayrkaas iyo wanaagaasaad ka shaqaynaysaan waxaa la rabaa walaaliyaaloo dareenka intuu idin galo inaad hawshaas si dhaba ugu istaagtaan kulamaa uu khalal ka yimaado xagga xisbada ama hay-addii lahayd amarka iyo macruufka inay dadka farto xumahana ay ka reebto kulamaa uu khalal xaggeeda ka yimaadana waxaa laga dareemayaa magaalooyinka la joogay iyo camalka aan wadno dhan dhanaxdiisa laga dareema haddaad maanta ka gaabaysaan gabdhihii in xijaabka la faro oo aad ka gaabaysaan rishowda in lala dagaalamo oo aad ka gaabisaan dadka inaad salaadihii ugu yeertaan oo aad ka gaabisaan in ummaddii aad ammaankeedii sugtaan mujadan waxaasoo dhan maxaa imaanaya bedelkeeda imaanaya marka meeshaasaad ku aadan tihiin dareenkaa inuu idin galo oo aad naftiinna ku tarbiyaysaan shaqadan aad ku jirtaan shaqo yar inaysan ahayn ilaahay dartiina aad u wadaan alladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaata wa aatawu azakaata wa amaruu bilmacruufi wanahw cani lmunkar walilaahi caaqibatu lumuur ilaahay subxaanahu watacaala sidaasuu noogu tilmaamaya walaalayaal marka dareenkaas ha idin galo qodobka kale raba inaan idin dardaarma waxay tahay alsamcu waataaca umarada wixii macruufa in lagu adeeco hadda dowlad baan isku kaaya keentay meeshaanaan isugu nimid nidaamaan isugu nimid amiirkaada midka taliya unuga ah daacuu kugu leeyahy fi lmanshati walmakrah soo ma jeedaan haddii liis adeeci waayo camalkaa dhan ma soconayo annaga hadda abu cubayda noogu sarrayso saas maa abu cubayda haddii amar laga qaadan waayo saaka intuu dho saas saasa la yaal ma yeelin aana ka warram waxa kala socon lahaa male wixii dhan waa iska hor imaan lahaayeen marka dareenkaasna waa rabnaa ilahay idinkii subxaana wa tacaala yaan la sahalsanin nimayo dad badan oo umarada yacni awaamirtooda sahladaa jira waa waxyaalo runtii la keena in safafkanaga iyo culays uu nagu yimaada waxyaalaha keenay ka mid tahay cisyaanku waa wax qaab daran wax fiican ma aha marka dareenkaasna ha idin galo waxaan kelimadeyda kusoo koobi lahaa alsabr waalmusaabara cadowgan aan la sabartanno يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إلهي سبحانه وتعالى وأجيدا ما انتيتو والله وحن كجرنا عزي يا شرف هن كجرنا قال إيقا دليس قال إيقا دليس ور والله الدين كان عزي يا شرف هن كوهي سنة انت أن قرقنا قعنت كوهي سنة أو أن قال كي ير لأنهي ilaahayna aan ateecayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu noo gargaari inta aan dariiqiisa ku taagannahayna nasrigiisa uuna dul joogi ilahay idinkii subxaana wa tacaala wallahi waxaa lagu cisoobaya diinkan waaye jihaadkana lagu cisoobaya nin walba nimayo qalbiga ha gashto gaaladana aan la sabartano ilahay idinkii subxaana wa tacaala nasriga ilaahay waa noo imaanaya imtixaan waa imaanaa waa la isyara gilgilaya waa la isyara qaniinaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala nasrigiisa iman doona biidn illahi subxaana wa tacaala haddana nimcan haysanaa fajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed abu usaama waaligii hore ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose barnaamijka diradda ayaad la socotaan waxaana toddobaadkan barnaamijka uu ku saabsan yahay dowro diini ah oo loo soo xiray ciidanka xisbada wilaayada jubbooyinka mas-uuliyiinta goobta joogay waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiraxmaan abu muxamed waaligii hore ee wilaayada islaamiga ah gado waxa uu la dardaarmay ciidanka xisbada isagoo u sheegay inay ka faa'iidaystaan oo aysan dayicin daruustii ay ku qaateen dowradda الحمد لله وحده والصلاة والسلام على لا النبي بعد أما بعد إخوة جزاكم الله خيرا ولا لهم با وحي وعدي إيوانا أهانا شيخ جزاه الله خيرا أيضا قرآن الحديث نبي أنت وناصر قاطي ولا خلف جيسو وأنا نوعدي واقعي ضبط كنا الله وحا إلهي نوع أبو طيب ونقواني إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسو كيرا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين marka waanada iyo wacdiga dadka al-imaanka ay anfacaysaa ilaahay subxaana wa tacaala aan weydiisanaynaa wacdiga iyo waanada iyo khayrka laisu sheegayo kuwa ay anfacda inuu ilaahay inaga dhigo jasaa allahu khayran ee meesha aan maanta fadhinaa waa meel qiimo badan sababtoo waa meel ilaahay diinkiisa lagu baranayo khayr majlis khayr ahayd weeyo gebagabadii iyo khitaamkiina aanu joognaa waxaan leenahay dadkii soo qabanqaabiyey ee walaalihii mujaahidiinta ahaa ee walaayada ee jubbooyinka oo waaligeedii uu nala fadhiyey khiyaartii ee garbihiisa ahayd ee u fikirtay in dadka muslimiinta ah diinkooda loo faa'iideeyey oo loo kordhiyey qabanqaabis waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ajirkii idinkama khasaariyo ee walaalaha ka faa'iidaystay oo fursaddaas helin waxaan leenahay fursad qaali aada hesheen aan la dayicin wixii khayr ahaa ee halkaan laga xambaaray waa dardaarmaynaa in wixii aad halkaa ka faa'iideen ee la daa'imo wuxuuna ay noqdaan furihii inaad hesh la idin siiyo inaad siyaasataan ood joogtaysaanna waa idiin dardaarmaynaa taaniyan midda labaad waxaa weeye walaalkana hortay uu baraarujiyey xisbadu magaceeda muxtasimkaas qaymo weyn buu ku fadhiyaa waaqiciga aan nool lahayn waxaan arkaa saddex arrimood oo muhiim ah baad camalka hadda jihaadka ee hadda aan ku jirnay ayaad ka tihi ee xisbadu ka tahay guud ahaan midda koowaad xisbada waan ka warqabnaa ee wax badanna iyadaaba ka tirsanaan jiray anigu ee wax badana inta kalena dee maamulkeedii iyo nidaamkeedaan ku dhex jirnaa xisbada dee jihaadka maanta socda qaybta qaybaha ugu muhiimsan bay ka tahay oo keliya xisbada iyo magaalada iyo shaqada ay ka hayso alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkar keliya maaha jihaadka maanta socdo khaasatan hadda goboladan aan joogno waxaan ogeynay ayadoo dagaalka ka socdoo dhan ay hormuud ka tahay qaybaha kale oo muhiimka waxaa weeye waa midee walaalka sheegay alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkarka in oo dacwadii aada u taagantihiin in xumaantiina la reebo wanaagiina dadka la faro waa qayb muhiim oo iyadana qaayaha iyo jihaadka socda qaybaha u muhiimsan ka mid ah waxaa saddexeeya qadaha oo wax allahi wixii la xukuma ee maanta ciddad fulinta u ah waa xisbada marka xisbada inay xisaabsatahay ajirkaasoo muxtasibka uu ogaada muhiimadda uu camalkan jihaadka oo socda u leeyahay isagoo fadligii jihaadkii iyo raggi mujaahidiinta ay taquurtii iyo ribaadkii qayb ka ah oo jamaahadihii aan aan kula aan kula tartamayno kula simannahay baan haddana fadligaas dheeriga ah oo hadday tahay alamru bilmacruuf wanaahi can munkarkii hadday tahay in qadihii tafiid loo noqdo oo xukuumadii wixii loo dagaalamayo qadaha waxay ka mid yahay qaayaha loo dagaalamo in ilaahay kitaabkiisa laisku xukumo haddana ciddii fulinaysa xukunkii qadaha ka soo baxaytiin wixii hadda laga xambaaray in lagu fara adeygana waa ku dardaarmaynaa walaalka jazaa allahu khayran ee arrintii uu noo dardaarmo ah samciga iyo daacada waa waxa ugu weynaa camalkan maanta waxaad og tihiin umaradana wixii aan macsi ahayn lagu adeeca taasna waa isu dardaarmayna oo haddii ay jirin samciga daaca meeshaanba laisuguma imaadeen marka in la adkeeyo markasta laysu dardaaran walaalahan horebay u baraarujeen waa baraarujinaynaa jazaakum allahu khayran waxaan leenahay fadhigii aad halkaan fadhideen markii aad walaayada tagtaan in isbedel la dareemo oo dhankii mogta camalkii aan lahay isbedel laga dareemo hadday tahay diinkii lasoo bartay in la tadbiiqiyo oo dadka muslimiinta usluubka loola dhaqmi lahay hadday tahay hadday tahay tacaamulkii mogta dadka muslimiinta loola tacaamulahay wax laga bedela ciidanka xisbada wilaayada jubbooyinka ee dowradan ka faa'iidaystay waxaa laga qaaday imtixaan goobta munaasabadda ay ka dhacaysayna waxaa lagu soo bandhigay natiijada imtixaanka ay galeen ciidanka iyadoo lacag iyo agab kale lagu abaalmariyey raggii kaalmaha hore ka gala imtixaanka si guudna wilaayada jubbooyinka waxa ay u abaalmarisay dhammaan ciidankii xisbada ee ka faa'iidaystay dowradan الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام والإيمان وجعلنا خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد أيها الإخوة أن أولا إلهي سبحانه وتعالى أن أمهد علينا امتحانك أن كقاضني ما شاء الله ضمان ويكون نجحين waxaa weeyaan hadday ahaan lahayd mawaadi ay qaateen dhammaan waxaa weeyaan aad bay horta wax qulubtayada farxad geliyo laabtunada ay ku qabowdo aana u sheegayna raggii waxaa weeyaan wilaayadii ay ka tirsanaayeen ay ka imaadeen ayaan waxaan kala kulannay walaalihii aan imtixaanka ka qaadnay maasha alla alxamdulilah aad bay wallahi qulubtanada ay u farax geliyeen gadaal ha usoo noqonina horay inaad usii socotaan ma ogiya gadaal ha usoo noqonina qofku waxaa weeye asaga ayaa wax isbari karo adinka hadda waxaa laydin siiyey meeshaa laydinku siiyey furihii iyo miftaaxii ayaa laydin siiyey intaa walaalaha ayaan leeyahay insha allahu tacaala ragga waxaa weeyaan een, wujuuhda barakaysan aad arkaysaan een, imtixaankii waxaa weeyaan dhammaan way ku wada baaseen saasoy tahay haddana mar haddii rag imtixaan la wada galo oo la looltamo oo waxaa weeyaan rag uu xafiiltan iyo hardan dhex maro soomaali waxay dhihi jirtay waxaa weeye gar laba nin kamooda qoslisa nin unbaa u haraaya meesha waxaa weeyaan raggaasi rag ka mid ahay een, waxay noqdeen maasha allah ayagoo raggu ay isku wada kala dhicin oo raggu iska wada mustawa agdhow yihiin baa haddana waxaa weeyaan waxaan ka qaadanaynaa ragga oogu darajaadka sarreeya insha allahu tacaala hadduu ilaah yidhaahdo raggaasi saddexda kaalimood oo ugu horreyso saddexda qof oo ugu horreyso ayaa la abaalmarin doonaa insha allahu tacaala hadduu ilaahi subxaana wa tacaala ka raali noqdo ragga kale ee soo haray ee soddon iyo afarta ahna dhammaan ayaguna abaalmarin ay ku farxaan bay wada leeyihiin nimaan la abaalmarin doonin oo meesha aan goobta asagoo faraxsanayn aan ka tegi doonin ma jiro laakiin insha allahu tacaala waxaan u yeerayaa oon u dhawaaqayaa waxaa weeyaan kaalinta koobaad walaalkii dowladda tan u galay farxaan wuxuu keenay boqolkiiba boqol hal xabo waxaa weeyaan si walba hadda loogu dhigay oo wal- meel walba laga weydiiyey waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala baa ku mahadsan uma waxaa weeya dadaalkaa uu dadaalay Een, kaalinta labaad waa mukarar waxaa weeyaan laba walaal ayaa isla gashay sidaa daraaddeed saddexdaas walaal ayaa la abaalmarinaya insha allahu tacaala amaamal mala insha allahu tacaala ayadoona inta kale ragga kaloo dhimanna aan la iloobi doonin abaal qiim- abaalmarin qiimo badanna ay leeyihiin walaalka labaad waxaa weeyaan oo kaalinta labaad galay darajadiisana waxaa weeya sagaashan iyo sagaal wey sagaashan iyo sagaal ayuu keenay walaalkaasi walaalka saddexaad oo isla kaalinta labaad galay wuxuu keenay sagaashan iyo sagaal darajo ayuu keenay imtixaankii ilaahay subxaana wa tacaala ha kuu barakeeyo aqoontiinana kuwa waxaa weeyaan ku aflaxo fi dunya waalaakhirati ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka dhigo walaalaha kalena insha allahu tacaala dhammaan ayaguna abaalmarino ayay leeyihiin dhammaantood gabagabada barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan aynu kaga hadlayno dowro loo soo gabagabay konton ruux oo ka tirsan ciidanka xisbada wilaayada jubbooyinka ayaan isla soo gaarnay waxaana ku soo gabagabaynaynaa sheekh maxamed abuu cabdallah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo soo gabagabeeyey munaasabadda isagoo ka hadlay shaqooyinka ciidanka xisbada waxaana uu ku biiray ragga la dardaarmay ciidankan ka faa'iidaystay dowradan muddada labada bilood socotay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى أيان أمها النقينا إن معاذا النسيي ما أنت هل كان أنفر إنه أمنك إيو وناك إيو خيرك إيو برواقدا إيو waxaa meeshaan martiqaad ka dhacay iyo soo dhoweynta wanaagsan waxaan kaloo dareemaynaa jihaadkana oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna soo waafajiyey siyaax ummati aljihaad waxa weye ummaddan dalxiiskeedu waxa weeyaan waa jihaadka maanta meeshaan dad badan baan garanaynin horey aan u aqoonin hadda waa barteen rag badan baa boqolaal kilomitir soo jaray halkaana la iskugu yimid alxamdu lilaah maanta nimcaan ku haysannaa raayada tawxiidkaa nooga taagan barwaaqadaasaan ku dhex jirnaa waa ilaahay mahadi marka nimco aad iyo aad u ballaaran baan haysanaa gaaladu hadday ogaan lahaayeen nimcadan ku jirno waxay ogaan lahaayeen in ayagu dhib ay ku nool yihiin annaguna barwaaqo iyo waxa weeye dalxiis inaan ku noolnahay allahu akbar qof maanta jooga unbaa ka sheekayn kara nimcadan ku jirno iyo qof waxa weeye haysta unbaa ka sheekayn kara alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wax walba aan u baahannahay meeshaanaan ku haysanaa ilaahay mahadi boqolaal kilomitir baan soo jeexnay wax haba yaraato oo dhibah iyo rafaad iyo cabsi alxamdu lilah rabbi alcaalamiin diintannadaan xor u haysanaa oo ilaahay baan toos u caabudaynaayo cid aan kaga baqayna ma jirto waxa weeyaan qoryaheennaan haysanaa diinteennaan baranaynaa waxa weeyaan alxamdu lilah rabbi alcaalamiin gaaladana waxa weeyaan agtannada waxay ka tahay waa la ogsoon yahay munaafiqiintuna way baqayaan waxa weeyaan wanaaggii baan ummadda la amrayey xumaantaa laga reebayey ilaahay subxaanahu wa tacaalaana in badan aan kaga shukrino intaas kadib ikhwa jazaakum allahu khayran hadde culammadii iyo martida noo ahayd iyo raggii mas-uuliyiinta baa noo dhameeyey wixii kelimaad ah maanta gebagabadii baa la marayaa dowraadkii haddee dufcooyinkii dhowrka ahaa ee isdaba yaallay ay ugu dambaysay tan kuwo kalena waa kasii dambayn doonaan hadda waa tii afaraad baan u malaynayaa waa dufcadii afaraad oo hadda ka soo baxda dowraadkii loogu magacdaray alfurqaan licidaad alxisba waxa weeyaan xisbada lagu diyaar garaynayo lagu dhisayey wax lagu barayey dowraadkaasoo dowraad sharci iyo amniba iskugu jira alxamdulilah rabbi alcaalamiin aad iyo aad baad uga faa'iideen juhdi badan baadna bixiseen waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka idiin saaro macallimiintii duruustaa bixinaysayna oo intaan idinla sabraysay taas waxa weye ayaguna u dhabar adeegayay waxbarashadiinna ayagana ilaahay subxaanahu watacaala haka abaalmariyo miisaankana allah u saaro raggii kaleoo xaraasada ku qornaayo intaas dabka idinkugu jirayo cuntada idin karinayo ayaguna aad u dhabar adeegay oo isla xisbada ka mid ah ayagana ilaahay subxaana watacaala haka abaalmariyo axibatii fillaah waxaan idinkula dardaarmaynaa awalan ikhlaasu alcamal ilaahay subxaanahu watacaala acmaasha in loo baraxtiro in ilaahay subxaanahu watacaala dartii wax walba loo qabto waqul icmaluu fasayara allahu camalakum qof walba ilaahay dartii inuu u shaqeeyo ilaahay subxaanahu watacaala baa waxa weeyaan kor kuu qaadaya ilaahay subxaanahu watacaala baa camalkaaga aqbalaya marka waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala inaad dartiis wax walba u qabatid ilaahay maa kaana lilaahi daama watasal wamaa kaana ligayrihi inqadaca waanfasal wixii ilaahay dartii loola jeeda toosaya oo hagaagaya waxaan ilaahay dartii loola jeedin waa iska baaba'ayaan marka alxamdu lilah maanta camalkanaga wax badan buu soo socday waxaan dareemaynaa marka ikhlaas inuu ku bilowday ilaahay subxaanahu watacaalaana waxaan rajaynaynaa dadka ka shaqeeyana mukhlisiin inuu ilaahay uu ka dhigo waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar dadka inaad wanaaga amartaan xumaantana aad ka reebtaan kuntum khayra ummah ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkar waxa weeyaan inaad noqotaan dad dadka wanaagga amray xisbada waa maxayba tacriifkeedu waa maxay waxa weeyaan inaad dadka amartaan wanaagga xumaantana laga reebo xisbo waxa weye macnaheedao dhanba iyo tafsiirkeeda waxa weye waa intaas waa dadka dadka wanaagga amra xumaantana ka reeba haddaad noqotid ka waran dadkii xumaanta sameynaya adiga waxay noqonaysaa kuwii ilaahay yidhi ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum marka lima taquuluuna maa laa tafcaluun ilaahay nagama dhigo dad waxa weeyaan wanaagga dadka amra oo aanan ku dhaqmin xumaanta dadka ka reeba xumaantana sameeya dadka qiyaamada waxa weeyaan haddee ugu cadaabka kulul weeyaan ilaahay nagama dhigo laa tanha can khuluqin wa ta'tiya midlahu caarun calayka idaa facalta cadiimu shaacirkii sooma oranayn waxa weeye dabeecad aad dadka ka reebtay adigu ha samayn hadhowta hadda ceeb baa kaasoo gaaraysa soo maaha marka ilaahay subxaanahu watacaala ha iswaafajiyo qowlkanaga iyo ficilkanaga allah ha iswaafajiyo waxa weeye horta qof walba waxaa laga rabaa inuu waxa weeye qowlkiisa iyo ficilkiisa ay iswaafaqaan haddii kale reer binu israa'iil baa la noqonayaa oo yuhuudda waxyaabaha lagu nacnaday maxaa ka mid ah kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu baa layidhi markii dambe munkarka iskama reebi jirin haddana marka dambena ayagaaba samayn jira kuwii dadka munkarka ka reebi jira ayagaaba samayn jiray waa khatar weeyaan marka ilaahay subxaanah wa tacaala waxa weeye khisladaas ilaahay hanaga nabadgeliyo ilaahay subxaanah wa tacaala qofka waxa laga yaabaa wax yar oo dembiya oo qarsan jiray in waxa weeyaan laga yaabo caaqibadiisa ay u xumaato ha qofka waxa weeye la yacmal bicamali ahli aljanna fiima yabduu linnaas riwaayad baa odhanaysa soo maha camal ahluljanna uu samaynayaa sidee dadka u muuqata haddana markii uu waxa weye geeridu u dhow yahay yacmal bicamali ahli naar camal ahli naar buu samaynayaa markaasuu waxa weeyaan jahannamu saas ku gelayaa ilaahay khaatimadaha noo hagaajiyo marka waxa weeyaan fi siri walcalan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba kama qarsona qof walba inuu ku talagalo waxa weeyaan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u caabudo yaa kaannaka taraah xadiiskii alixsaan muxuu ahaa tafsiirkiisa an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak muraaqaba muraaqabada ilaahay baa wax walba ka weyn muraaqabada dadka waxa weeyaan waa wax iska liita yaa yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah qofka dadka iska qariya oon ilaahay aan iska qarin waa dadka dadka ugu cadaabka kula maalinta qiyaama marka axibatii fillah naftayda itiinnaba waxa weeyaan waxaan kula dardaarmayaa inaan dadka wanaagga aan amrayno uu naga muuqdo dadka qudwo aan u noqonno dadka waxa weeyaan inaan u noqonno tilmaam qiyaamada dadka ugu cadaabka kulul waxa weeyaan nabiga sal alla alay slam kuwa uu sheegay dad baa waxay la imaanay acmaal wanaagsan acmaal tiro badan soon salaad zako jihaad haddana uu nabigu wuxuu sheegay inay naarta ay gelayaan asxaabtii baa yidhi nebi allow maxaa dhacay dadkan wanaag badan bay sameeyeene marka waxa weeyaan haddii waxa weeye dadkan ay khalwo iyo xilliga ay keligood yihiin maxaarimta iyo waxyaabaha laga reeba ayay samayn jireen ayuu nabiga yidhi sala allahu alay wasallam xadiis saxiixa ku soo arooray marka dhammaanteen waa inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan u caabudno kaannaka taraah qof walba ilaahay dartii hadduu camalka ay ka noqoto ilaahay waxa weeye qowlkiisa iyo ficilkiisa inuu iswaafajiyo muraaqabada ilaahay uu mar walba uu daa'imo uu waxa weeye dadka agtooda waxa weeye muraaqabada dadku waxba ma aha muraaqabada ilaahay baa weyn marka axibatii fillah dadka qudwo aan u noqonno tilmaan aan u noqonno waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa sabarka iyo dulqaadka iyo kaadsiimada in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu qof baa xumaan laga soo sheegayaa soo maaha haa ha la iska sugo waxa weeye an tusiibuu qowman bijahaalah fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin waxa weeyaan marka qof haddii xumaan laga soo sheego wax laga soo sheego ha la iska sugo tathabutku waa fiican yahay alta'ani min allah waalcajalatu min ashaydaan degdega wuxuu ka yimaadaa shaydaan ta'aniga iyo kaadsiimuhuna xag ilaahay buu ka yimaadaa waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa inaad waxa weeyaan ummadda ilaahay aad u xisaan fashaan haa ina allaha yuxibu almuxsiniin dadka muxsiniinta ilaahay waa jeceliye dadka musaafiriinta safarka ka imaanaya ha loo jilacsanaado ha loo dhimriyo dadka muslimiinta magaalooyinka jooga hooyooyinka waayeelada dadka tabarta yar dadka masaakiinta dadka mucaawiqiinta iyo curyaamada garabka ha la qabto dadkaas waxa weeye waa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nuugu gargaarayo dadka fuqarada waxaasoo dhan waa uu dadka ilaahay nuugu gargaarayo marka ha loo ixsaan falo waxa weeye ha loo dadaalo ha axsin ila annaasi tastacbid quluubuhum fadaalamaa istacbada alinsaanu ixsaanu waxa weeye dadka ixsaan haddii loo sameeyo qalbigoodaan hananaynaa qalbigooda iyo qulubtooda ayaan hananaynaa haa marka ha loo ixsaan sameeyo dadka ha loo dhimriyo garabka ha loo raariciyo marka insha allahu tacaala waxa weeyaan xis baa tihiin magaalooyinka ka shaqaynaysaan haddaan dadka ku adadkaanno walow kunta fadan qaliida alqalbi lanfaduu min xawlik dadku waa naga kala cararayaan soo maaha marka dadka ha loo jiljilacsanaado annaga waxa weeyaan dacwaan dadka gaarsiinaynaa diintaan dadka gaarsiinaynaa wanaagga iyo ixsaanka iyo khayrkan dadka gaarsiinaynaa marka insha allahu tacaala ha la dadaalo waxyaabaha la sheegayana ha laga fogaado waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa waxa weeyaan man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih munkaraadka lala dagaalamo ha lala dagaalamo mamnuucaadka waxyaabihii la mamnuucay ha lala dagaalamo iyo mukhaadaraadka ayu nooc sidaad ula dagaalami jirteen yaan waxbad laga dhimin xijaab xumada iyo waxa weye xijaabka aan sharciga ahayn ha lala dagaalamo oo gacan bir ha lagu qabto dharka ragga ay ku labistaanoo sharciga ahaynoo waxa weye ku dhadhegan waa waa arrinkaas waa arrin mamnuuca waa in lala dagaalamo oo la iska qabto akhlaaqda waxyaabaha akhlaaq darrada waa in lala dagaalamo sida waxyaabaha fasaadka keenaya oo kale wax walbo akhlaaq xumada waxa weeye sabab u noqonaya in lala dagaalamo axibati fillaah liidinma sheegayo waxyaabaha la mamnuucay ama maxduuraadka ama wilaayaadka dhexdooda ka mamnuuca waad garanaysaan si adag waxa weeye arrinkaas ha loo xoojiyo sidaad u qaban jirteen iyo si ka daranba insha allahu tacaala waxaa noo ballana inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan raaligelinno qof walba ha ku dadaalo rida allah inuu suu ilaahay u raaligelin lahaa asagoo ilaahay raalli ka yahay suu adduunka kaga tegi lahaa dhammaanteen waxa weeyaan insha allahu tacaala waxaan iskugu mi- waxaan iskugu nimid lian takuuna kalimatullaahi hiya alculya kelimadda ilaahay aan kor u yeelno kelimadda ilaahay waxa weeyaan mar walba ha noqoto waxa aan ka shaqaynayno iyo waxaan u dadaalayno iyo waxaan waxa weye qabanaynaba inay noqoto ila khilaas ilaahay subxaana wa tacaala wax loo barax tiray iyo sida ilaahay loo loo raaligelin lahaa insha allahu tacaala een, kelimadeedana intaasaan kusoo gebagabeynayaa wabillahi towfiiq guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka diirada jimcaha toddobaadkan halkaa ayaan ku soo gebagabeenayaa dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون